barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin saddexda bisha disembar sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jacfar kukaay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah shirkad biyaha samaysa oo ardada iyo dadka danta yar ee jabuuti si bilaash ah ku siiso biyo nadiif ah wallaahi waxaa iigu dhaliyey marka u horraysa ajar iyo waddankeennii oo xoog u kulul dadkoo biyo iskaga baahan dad badan oo awoodi karayn oo dariiqa socdo uu miskiinka ugu horreeyo ciyaal iskoolka booliiska faariiga waxaabaan ayaa- ayaa dhaliisha iigu dhaliyey inaan bilaash uga dhigo ayhan gurigooga u cabbaan waxaa kaloo aad maqli doontaan tartan kubadda cagta ah oo ay ka qaybgelayaan shan iyo toban kooxood oo dhallinyaro ah oo ka socda magaalada boorama barnaamijka intuu socdo waxaan sidoo kale ka marnayn dhinaca heesaha xurmiyo gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad hidiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeerayey midii lagu xeerayey ciyaarihii iyo qodobo kalena waannu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
bangiga adduunka ayaa maanta sheegay inay laba jibaari doonaan kharashaadka ay ku caawiyaan dalalka fakhriga ah si ay ula qabsadaan cimilada dunida ee sii xumaanaysa bangigu waxa uu sheegay in shanta sano ee soo socota ay ku qarash garayn doonaan dalalkaasi in ka badan laba boqol oo bilyan oo dollar john romeo oo ah agaasimaha cimilada si xumaanaysa u qaabilsan bangiga adduunka ayaa uu kala dab wararka faransiiska e f p u sheegay in haddii aysan yaraynin qiiqa hawada lagu sii daynayo ee dunida ay ay ka dhalan karayso in boqol milyan oo qof oo kale oo dunida ku nool ay ku noolaadaan fakhri sanadka laba kun iyo soddonka ruumi ayaa sheegay in saddexda qaaradood ee africa latin america iyo koonfurta eshiya ay sidoo kale ka dhalan doonaan in boqol iyo soddon iyo saddex bilyan milyan oo qof ay ka haajiraan deegaanadooda taasoo sabab u noqon doonta isbeddelka cimilada sii xumaanaysa dunida
madaxweynaha dalka nigeria moxamedu buhari ayaa sheegay inaanu geeriyoonin oo uu nool yahay isagoo sidoo kalena beeniyey in qof isaga u eg oo laga keenay suudaan uu booskiisa joogo madaxweynaha nigeria ayaa meesha ka saaray warka geeridiisa oo axaddii laysla dhex marayay internetkana lagu faafiyey kadib markii uu qurba joogta dalkiisa kula kulmay waddanka poland oo uu kaga qaybgalayo shirmadaxeedka cimilada qaramada midoobay dhab ahaantii waa aniga waxaan idiin xaqiijinayaa in qofka idin hortaagan uu aniga yahay ayuu u sheegay jaaliyadiisa isagoo intaa ku dara inuu dhowaan u dabaaldegi doono sannad guuradiisii lix iyo toddobaatanaad isagoo xooggiisu uu dhammaystiran yahay buhaari waxa uu yidhi waxaa jira dad badan oo jeclaa inaan u geeriyoodo xanuunkii i hayey bayaan uu soo saaray afayeen isagoo u hadlay ayaa lagu sheegay in dadka qaarkii ay u tageen madaxweyne ku-xigeenka iyagoo qalqaalo ugu jira in ay booskiisa galaan maadaama ay aamineen in madaxweynuhu uu geeriyooday warar ka sheegaya geerida buhaari ayaa soo ifbaxay kadib markii uu inta badan sannadkii labada kun iyo toddoba iyo tobankii ku qaatay magaalada london halkaasoo looga daweynayay xanuun aan la shaacin waxa uu yahay kadibna aan fagaarayaasha lagu arag madaxweyne buhaari waxa uu sheegay in kuwa faafiyey warka geeridiisa ay yihiin jaahiliin aan diinta ku dhaqmin
duur wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a aynu gudagalno qodobada kale ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinku hayno shirkadda zamzam water oo ah shirkad soo saarta biyo nadiif ah kuna taala dalka jabuuti ayaa waxa ay sheegtay in in ka badan labaatan sano ay si bilaash ah biyo ku siiso arday iyo dad danyar oo jabuuti ku dhaqan fafaahinta arrintaasi waxaa jabuuti ka soo dirtay wariyaha v o a sagaal siciid faarax maalin iyo habeen waa ay u furan tahay dadka ka caba biyaha shirkadda samsom water oo ah shirkad safaysa biyaha dadka ka caba halkaasi biyahana waxaa ugu badan ardada iskuullada iyo dadka kale gaar ahaana kuwa danyarta ee aan iibsan karin biyaha macaan xilli aan ku sugnaa goobtaasi oo qudhaydu aan ka cabay biyo ayaan kula kulmay dhalinyaro kasoo baxday iskuulka kuwaasoo halkaasi biyo ka cabayay waxa ayna iga warameen sida ay ugu faraxsan yihiin inay halkan biyo ka cabaan iyo intii ay ka cabayeen awo een maxaad een aniga cusmaan ba horta ugu horeyta la idhaahdaa iskoolka anagoo ka imano daalona cadceeda soo marna iyo biyahan iyo ku biyaha qabowna cabiyaan biyahan baa cabnaa markaa dee anaga noo fiican tahay cadceeddaan ka soo marna ee caadi ahaan marka iskoolada ka timaadaan awal biyo xagee ka cabiseen
dee dukaanada lacag bayna iga qaadeen haa aa way noo fiican tahay dee bilaa lacagta qaar aan lacag haysan baa jiri jiro iska sii socon jiro haraadana meeha waa fiican tahay wallahi biyo eeg iskoolka adad haraasan baa ka imanaysaa oo xaafadiina kuma gaari karaysid haraadka marka halkan baad imanaysaa waa iska cabisaa waa iidee fiican been mustafa maxamed sibaadale ka waran een fikraddan in dadka biyaha firi looga dhigo fikrad khatar wey oo maskiiniintana ay ka faa'iidaystaan oo markaa ajar badan baa ka soo gelaya maaha ajarkaa ajarkaa ilaahay wax kaloo uga siidaaya ku lacag imanka cagadan la qaadqaadaya oo la iibiyaa dad baa baahan la iibiyaa halkana oo biyo een, een, gratiya bilaasha safeeso nadiifa oo dadka iska cabi karaya awal intaan halkan la jirin baa biyaa lagu lugi jiray dadku haraad iyo haraadtan bay iska hoyi jireen qaarna biyana kutaanka cabi jireen oo lacagna dixi jireen imanka inoo fududeedeenba iskoolkana waa kan ka soo baxaysa halkan baa soo marsa biyo maa biseen magacaa farax xagga biyo ma ka cabtaa aa waa kacbe marka iskool marka kasoo baxayo imise sano imisead ka cabtaa isleedahay?
aa wallaahi shan sano waa kacbe
marka shan sadde lix xisaab lacag badan baa lagu leeyamaa aa wallaahi way iska fiican tahay aad bay iskaga fiican tahay dadkana way iska cabi karayaan dadka lacag haysa ma iska cabi karaya wallaahi aad bay iska fiican tahay wallaahi aasaasaha shirkadda samsom water khadiija maxamed barkhadle oo ku magac dheer firiyo islamarkaana ka mid a qurbajoogta reer jabuuti ee dalka maraykanka dalkana dib ugu soo laabtay oo ka abuuray ganacsiyo kala duwan ayaan weydiiyey sababtii ku dhalisay in ay dadka biyaha cabitaanka bilaash uga dhigto wallaahi waxaa iigu dhaliyey marka u horreysa ajar iyo waddankeennii oo xoog u kulul dadkoo biyo iskaga baahan dad badan oo awoodi karayn oo dariiqa socdo uu miskiinka ugu horeeyo ciyaal iskoolku booliiska faariiga waxaabaan ayaa ayaa dhaliisha iigu dhaliyey inaan bilaash uga dhigo ayhan gurigooga u cabbaan afar iyo labaatanka saacadood ay furan tahay toddobada cishaba ee, nin kastaba calooshiisu inta uu qaada uu ka dhargaa wuu cabbaa wayna duceeyaan marka adduunyada waxaan u joognaa waxa weeyaan een, inaan ajar shaqaysanno oon raysameel kala tagna adduunyada
waxay sidoo kale sheegtay firiyo in shirkadeedu labaatan sano ay furan tahay maalintii la bilaabay ilaa iyo haddana dadku ay biyaha ka cabaan wax faa'iidaa mooyaane aanayna khasaaro uga iman waxayna sidoo kale shirkadaha kale ee biyaha ugu baaqday in ay iyaguna ajar ka shaqaystaan oo dadka biyaha cabitaanka ay bilaash uga dhigaan horta ganacsiga muddo dheer baan bilaabay hayd maraykan baan kusoo bilaabay laakiin waddankayga siddeed iyo sagaashankii baan ayaan ka bilaabay alxamdulilah ilaa maanta waa kaa labaatan sano waa anigaa shaqaynaya
marka labaatankaas sanay furan tahay een biyaha samsom water dadkuna saasay u cabayeen sidaabay u cabayeen ay welibaba u badnaayeen dee dadkan masaakiinta in ajaanibka waddanka qariibka kuwa ee biyaha khadhaadh cabi karayn in afar iyo labaatankaas saacadood baa adiga adugu markhaatiya way way cabbaan way ka dhargaan waanan ilaahay dartii baan u siinayn inaguna ka faa'iidaysta ajarka ummadda bilaash uga dhiga oo waraabiya wixii cabbi karaya dee in ka badanna waa kaana laga iibsanayeen ka shaqaysaneen ku nool nahay waxay ku wixii sadaqada wax kuu kordha maahine waxba kaama naaqusmayaan baan ku odhan ee ajarka iska shaqaysta inaguna saged siciid faarax v o e jabuuti
halkaasi aad weli nagala socotaanna waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington markana boorama tartan kubadda cagta ah oo ay ka qaybgalayaan shan iyo toban koox oo laga soo xulay ardayda wax ka baratay jaamacadda camuud ee magaalada boorama ayaa ka socda magaaladaasi faahfaahinta tartankan ayaa wariyaheenna haashim good waxa uu ka waraystay cabdisamed cige habane oo ah hormuudka arrimaha ardayda ee jaamacaddaasi camuud haashimow sida caadiga jaamacadda camuud sanadkiiba laba jeer baa la qabtaa tartanka kubadda cagta hadda laba toddobaad ayuu socday koobka loo qabto sarashka wuxuu soo bilaabmay sideed iyo tobankii bishan aan ku jirno marka wareegiisii hore ayaa imika dhammaaday hadda waxaa soo baxay sideed kooxood sideeddaa kooxood ayaa lasii kala saari doonaayo afar baa kasoo bixi doona haddii ilaahayla marka afartaasaa waxay ku biiri doonaan kooxaha horow jiray ee ka jiray fakatiira jaamacadda ahmuud oo hadhow sanadka dambe marka la gaaro bisha saddexaad ilaa bisha afraad bartankeeda koobkii weynaha jaamacadda ka qaybgeli doona cabdisamed kooxahan farashka jaamacadda waa imse kooxood ee tartankan iminka bilaabmay sideed iyo tobankii bishan ka qaybgelaya waxa weeyaan waa shan iyo toban kooxood shan iyo tobanka kooxood waxaa loogu qabtay oo koobkaasi ka socdaa garoonka weyn ee ku dhex yaala ja- xarunta jaamacadda amuud laga maamulo ee ku taalla dooxada amuudeed ujeedada markaa tartanka loo qabtay kooxdan ardayda ah ee soo gashay sanadkan jaamacadda camuud maxay tahay ujeedada loo qabtay waxa weeye in kor loo qaado isdhexgalka ardayda oo ka kala yimida meelo fara badan oo soomaalidu degto iyo in la ogaado cidda ay ku jirto mihnada ciyaarta kubadda cagta si ay mustaqbalkooga ama intay joogaan jaamacadda camuud ay ka qayb galaan tartamada jaamacadda ka dhex socon doona haddii ilahayla waxaad sheegtay in kooxaha shan iyo tobanka kooxood ee tartanka gelaya looga baahan yahay inay afar kooxood ka soo baxaan afartaa kooxood ay ku biiri doonaan tartanka kooxaha ay kala leeyihiin kuliyadaha ay jaamacaddu ka kooban tahay markaa kooxaha kale ee kuliyadaha jaamacaddu ay leeyihiin tiradood waa imsa kuwaasi waxay ku salaysan yihiin fakaltiyada jira ilaa iyo saddex iyo toban fakaltiba jira marka fakalti kasta waxaa ka yimaada koox
tartanka labaadna markaa goormuu bilaabmi doonaa wuxuu sida caadiga wuxuu bilaabmaa sanad kasta bisha saddexaad ilaa bisha afraad bartankeyga markaa kolba koox baa qaada koobka kuliyadaha jaamacadda ee camuud waxaa qaada inta badan kolba kooxdii tartankaa kusoo baxda inkastoo sanadihii ugu dambeeyey ardayda jaamacadda soo gelaysa ay aada usoo bateen oo marka koowaadna ay kasoo galaan qaybta deba- departmentka farashka la yidhaahdo kuwaasoo number badan kasoo galaan kuwaasaa labadii sane ugu dambeeyay qaaday laakiin marba ardayda aadka u taqaana kubadda cagta fakaltiyada ay ku ururaan ama nasiibka u yeesho unbaa inta badan qaada jaamacaddu goormay bilowday tartankan kubadda cagta ee ay ku tartamayaan kuliyadaha kala duwan kooxaha ka socda jaamacaddu waxay bilowday muddo sidii loo aasaasay sanadii ugu horreeyey mooyaane dhowr iyo tobankaa sanee dambeba waa la qaban jiray koobka markii ay ardaydu soo bateen ama galaan sida ama fakaltiyadu siday u xiiseeyaan ardaydu tartankaasi kubadda cagta amase bulshada kale ee ku nool magaaladuba ay u xiiseeyaan tartankaa ka dhex socda kooxaha kuliyadaha jaamacadda camuud sida caadiga magaalada borama waa goob caan ku ah waxbarashada gaar ahaan waxbarashada sare ee jaamacadaha oo ay hormuud ka tahay jaamacadda camuud markasta oo la bilaabo koobkaa waxaa aada loo codsadaa in lagu qabto garoonka weyn ee ku yaala magaalada borama sidaasaanu ugu soo rarnaa oon kasoo rarnaa xarunta weyn ee jaamacadda camuud ee camuud main campus dadkuna aad ba u xiiseeyaan khaasatan dhammaan dadka jaamacadda dhisa oo tiradooda ku dhowdahay shan kun ayaa kasoo qayb gala inta uu koobkaasi socdo waxaa kaloo kasoo qayb gala dawladda oo inta badan marka koobka la bixinayo waxaa yimaada wasaaradda ay khuseysay wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda isboortiga iyo ciyaaraha
agaasimaha amaan idhaahdee hormuudka jaamacadda camuud ee dhinaca arrimaha ardayda waxa uu ahaa cabdisamed cige habane waxa uu u warramayay waryaheenna magaaladaasi haashim good markana dhinacii heesaha haddii aynu jalecno heesta xamar bile ee fanaanka suldaan seeraar guhaad
xurmiyo gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xurmiyo gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xabiibtaan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubin u kaco xusuustaada qalbiga kusoo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xabiibtan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubiinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa
soo saaristu waa cabdi askari tiyo
adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo masay ogteennana nacab ma helo gobaad tahay xilaajanooy gobaad tahay xilaajanooy adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo masay ogteennana nacab ma helo gobaad tahay xilaajanooy gobaad tahay xilaajanooy intii xusulka ii xabaan xaqiiqa ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xilkeennoo aan gutiyo qoyskeennaan xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay intii xusulka ii xabaan xaqiiqa ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xilkeennoo aan gutiyo qoyskeennan xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo
xariirta la daawadiya iftiinkii xamar bila heestii xamar bila iyo codkii macaanaa suldaan seyraar guhaad aanu intaa kaga nimaadno markana aanu u weecanno dhinacii wararkii ciyaaraha waxaa la diyaaray jamaal axmed cismaan
aad baad umahadsan tahay jacfar kukaay kulan wanaagsan dhegaystayaal maanta waxaa dhici doonaa hal kulan oo ka tirsan zeeriyada dalkaasi talyaaniga napoli waxay la dheli doontaa naadiga atlanta sidoo kale premier leaga aan irahdee premier divisionka ama laligaha dalkaasi spain levente iyo atletic eh, club ayaa wada dheeli doonaa balse kulamada xiisaha badan ayaa dhammaantooda waxa ay dhaceen toddobaadkan sabtidii iyo axaddii shalay kulamada shalay dhacay haddii aynu ku horeyno tusaale ahaan horyaalka dalkaasi ingiriiska aynu ku bilowno waxaa nadiga chelsea ku soo laabatay guusheedii kadib markii toddobaadkii hore ay sambiriiqday oo nadiga tottenham guuldaro kala kulantay waxaana naadiga chelsea ay laba gool waxba kaga badisay naadiga fulham balse kulanka indhaha lagu hayo wuxuu ahaa kulanka labada naadi arsenal iyo tottenham hotspur kulankan oo ahaa mid markaa daawadayaashii ciyaartaasi ee kubadda cagta ay ku raaxaysteen daawashadeeda ayaa afar gool iyo laba gool ku dhammaatay oo naadiga kubadda cagta ee tottenham hotspur guuldaro kala kulantay naadiga arsenal arsenal guushaas ay gaartay waxa ay kaga dhigan tahay in kaalinta afraad ay kala baxdo naadiga tottenham hotspur waxaa daqiiqadii tobanaad gool rigoora ah ku furay ciyaaryahan abumayak waxaase berberiyey ciyaaryahan dayer daqiiqadii soddonaad harry kane ayaa daqiiqadii soddon iyo afraad gool rigooraha ka dheliyay naadiga arsenal kana dhiga ciyaarta laba gool iyo gool markii la isku soo laabtay abumaya mar kale gool kale oo bareejo u dhaliya naadiga kubadda cagta arsenal laba iyo laba ka dhigay daqiiqadii konton iyo lixaad ciyaarta shan iyo toddobaatan daqiiqa markii amreyso ayaa ciyaaryahan lagazeta u dheliyey goolka saddexaad waxaase kusoo gebagabeeyey torreera oo gool aad qurux badan ahaa fartanqen ayaa ka qaatay calaamadda guduudka kadib markii laba jaallo u qaatay daqiiqadii siddeetan shanaad naadiga kubadda cagta ee tottenham hotspur ciyaartana waxay ku dhamatay afar gool iyo laba gool oo naadiga tottenham ay guuldaro kala kuntay liverpool ayaa guul ay aada ugu dhibtootay waxay ka gaarteen naadiga everton oo markaasi kulanka dhacgegada anfield ciyaaryahan origi ayaa daqiiqadii sagaashan iyo lixaad goolka la dheliyey u dheliyey kooxda liverpool markii qaybihii hore iyo intii dambe ciyaarta laisku soo laabtay xitaa wax goola laska dhelin waayey naadigaasi liverpool guushaas ay gaartay ayaa waxa ay weli fursad u siinaysaa inay naadiga manchester city kusii dhowaato oo laba dhibcoon oo hadda horyaalka loogu sii hayo manchester city ayaa hore usii badisay horyaalka ku hogaaminaysa soddon sideed waxaa kusoo xigta liverpool oo iska leh soddon iyo lix dhibcood chelsea ayaa soddon iyo kow iska leh arsenal ayaa afraadda dhinaca farqa goolasha waxay ka sarraysaa naadiga tottenham waxayna wada leeyihiin min soddon dhibcood everton ayaa labaiyo labaatan leh manchester united oo guuldaro ka badbaaday toddobaadkan ka badbaadiyay toddobaadkan ayaa iyaduna waxay iska leedahay oo kaalinta toddobaad ku jirta labaiyo labaatan dhibcood kulamada kale ee horyaalkaasi dalka talyaaniga shalay dhacay naadiga milan ayaa laba gooli gool kaga adkaatay parma naadiga torino iyo genowana waxa ay laba gooli gool guusha ku raacday naadiga torino rosenin iyo kalyari gooli gool ay isla dhaafi waayeen saswalo iyo udenezna bareejo ebriber ay ku kala tageen lazia ayaa bareejo mar kale gashay kievo ayayna gooli gool isla dhaafi waayeen kulan kale oo xiiso badan wuxuu ahaa kulamada rome iyo inter milan gegada stadio olombico ayaa ciyaartaasi ka dhacday xeryahan balda ayaa daqiiqadii soddon iyo toddobaad goolka koowaad naadiga inter u dhaliyey waxaase berberiyey ciyaaryahan andre daqiiqadii kow iyo kontonaad ciyaaryahan kalrof ayaa gool rigoora ah naadiga inter mar kale ku bareejiyey kadib markii ciyaarta laba gooli gool uu ka dhigay ciyaaryahan mauro icardi daqiiqadii lixdan iyo lixaad xeertaasna waxay ku dhamaatay laba iyo labo oo zeeriyaada dalka talyaaniga yuventus oo hore usii badisay ayaa waxa iska leedahay afartan dhibcood labaatan iyo sagaal dhibcood waxaa iska leh oo ku soo xiga naadiga inter napoli ayaa labaatan sagaal iska leh oo maanta dhili doonta haddii ay badiso micnaheedu ay tahay in kaalinta labaad iyadu ay geli doonto milan ayaa kaalinta afraad soo gashay shan labaatan dhibcood iska leedahay kadib markii lazia ay markaasi badin weysay toddobaadkan laliigaha dalka spain waxaa sidoo kale dhacay kulamo xiise badan barcelona ayaa dib ugu soo laabatay horyaalka hogaaminteeda kadib markii kulan xiise badan oo ay la dheeshay naadiga valerial ay kaga adkaatay laba gooli waxba naadiga sevilla oo horyaalka hogaaminaysana waxaa qabatay naadiga deportivo alves naadiga kubadda cagta barcelona labada gool waxaa u dheliyey xeeryahan jared bikey iyo alena oo daqiiqadii soddon iyo shanaad iyo siddeetan iyo toddobaad labada gool naadiga barcelona u dheliyey sidoo kale naadiga kubadda cagta ee real madrid ayaa iyaguna guusha ku soo laabtay kadib markii valencia ay laba gooli waxba kaga adkaadeen toddobaadkan aynu ku jirna sabtidii naadiga atletico madrid ayaase bareejo gooli gool la gashay naadiga khrona real betis iyo real sociedadna gooli waxba naadiga real betis ayay ka wadnoonatay horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta barcelona oo iyadoo iska leh siddeed labaatan dhibcood sevilla toddoba labaatan ayaa iska leedahay atletico madridna shan labaatan deportivo alves afar labaatan ayaa iska leedahay real madrid ayaa shanaad soo gashay saddex labaatan dhibcood ayaa iska leedahay xubinta ciyaaraha halkaas inoo joogto
aad baad u mahadsan tahay jamaal axmed cismaan dhinacii heesaha ayaannu dib ugu laabanaynaaye aannu wax yar dib idiin celinno waxaa idinku soo maqan codadkii macaanaa axmed naaji sacad iyo faaduma qaasin hilowle
saasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo dhammaantii isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo